aqoonyahanada soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyey cabashada dowladda jabuuti ee hadaladii madaxweynaha soomaaliya oo ugu dhawaaqay magaalada asmara ee dalka eritereya xilli uu ku joogay booqasho rasmi ah isagoo sheegay in ay codsanayaan xayiraada caalamiga ah ee saaran dalka eritereya tan iyo sanadkii labada kun iyo sagaalkii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa marnaba soo hadal qaadin khilaafka xuduudeed ee raas dumeera ee kala dhexeeya dalka jabuuti xitaa madaxweynuhu kuma bogaadanin labada dal in ay ku dhameeyaan khilaafka qaab nabadeed khilaafka raastumera waxa uu soo shaacbaxay ka hor xornimadii labada dal xilli u joogeen gumaystayaashii ingiriiska talyaaniga iyo faransiiska ee ku kala dambeeyey maamulada dhulweynaha soomaaliyeed ee xuduudda la lahaa dalka eritereya gaar ahaan aagga raastumera heshiiskii xuduudda ee dhacay sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashankii ayaa si cad u qeexiis in raastumera ay tahay dhul ka tirsan soomaalida faransiisku maamulo ee xeebta jabuuti oo kadib xurriyaddii noqday jamhuuriyadda jabuuti janawari kun sagaal boqol soddon iyo shantii heshiis ay kala sixideen dowladaha italy faranso italian agreement ayaa qayb ka mid ah dhulka soomaalida faransiisku maamulo waxa uu ku daray xuduudka dhulka uu ka taliyo talyaaniga oo uu ku jiray dalka eritereya dowladda eritereya ayaa waxa ay abriil kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii gudaha u gashay qiyaastii toddoba kilomitir xuduudda raastumera halkaas oo ay iska caabin kala kulantay ciidamada dalka jabuuti sidaas oo kale dagaal dhex maray jabuuti iyo eritereya oo socday tobankii ilaa iyo saddex iyo tobankii bishii abriil ayaa waxaa ku dhintay qiyaastii afartan iyo afar askari oo jabuutiyaan ahaa waxaana ku dhaawacmay qiyaastii konton iyo shan askari halka dalka eritereya ay ugu dhinteen qiyaastii boqol askari sida ay sheegeen qubaro arrimahani dabagal ku samaysay dowladda eritereya ayaa ilaa iyo hadda inkirsan ama diidan jiritaanka in ay haysato maxaabiis tiradoodu ay tahay sagaal iyo toban jibuutiyaan shacab ah qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee tirsigiisu ahaa hal sideed lix labo oo soo baxay labadii kun iyo sagaalkii ayaa ugu baaqay labada dal in ay ka baxdo dhulalka dalka jabuuti sanadkii labadii kun iyo sagaalkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku soo rogay eritereya cunaqabatayn kadib markii lagu eedeeyey arrimo aad u culus bilowgii bishii juun sanadkii labadii kun iyo tobankii dowladaha jabuuti iyo eritereya ayaa ku heshiiyey in ay aqbalaan dhexdhexaadinta dalka qatar dhexdhexaadintaas waxaa taageeray midooda afrika bishii maarso sanadkii labada tobanka dowladda eritereya ayaa sii daysay afar maxbuus oo jabuutiyaan ah kuwaas oo ay ku qabsatay dagaalkii sanadkii labada kun iyo sideedii kadib khilaafkii dowladaha qariijka ee lagu go-doomiyey dowladda qatar waxay qatar ciidamadeedii kala baxday dhulalkii ay ku wareejiyeen labada dal iyada oo aan wax digniin ah siinin dalka jabuuti taas oo keentay in dowladda eritereya ay si fudud ugu qabsato qaybo kamid aaga dumera iyo jasiiradda dumera waxaa jirtay digniin iyo fulin isku mar ay dowladda qatar gaarsiisay jabuuti in qatar ka jawaabayso go-aanka jabuuti ee ku wajahan khilaafka wadamada qariijka haddaba haddii dowladda soomaaliyeed ku guul daraysato dib u soo celinta dhulka n f d ee kenya haysato iyo soomaali galbeed oo ethoobiya haysato waxaa guul darro kale ah in xeebta jabuuti oo maanta ay jamhuuriyadda jabuuti oo ay haysato taageero caalami ah iyo dood qaanuuni ah oo ay qaramada midoobay qayb ka tahay in ay weyso garab iyo taageerada soomaaliya si ay u difaacato dhulweynaha raas dumera iyo jasiiradda dumera khilaafka ka dhashay go-aankii ay wadamada khaliijku ku go-doomiyeen qatar waxa uu sababay in dalkaasi jabuuti hoos u dhigto xiriirka ay la laheyd qatar sidaas oo kalena ay taageerto go-aanka ka dhanka ah qatar kadibna qatar iyada oo ka aargudanaysa jabuuti waxay kala baxday ciidankeedii joogay xadka labada dal ee jabuuti iyo eritereya iyada oo aan wax digniin ah iyo ogeysiis ahna siinin dalka jabuuti taasina waxay sababtay in ciidanka eritereya isaga oo ka faa'iidaysanaya tallaabada qatar uu soo galo uuna qabsado dhulkii lagu aaminay qatar madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa la gudboonayd in uu saddex qodob tallaabo midkood qaato sida ay qabaan dadka falaqeeya arrimaha siyaasadda in uu qaato kaalin nabad raadin ah jeediyana baaq ku wajahan labada dal oo ku saabsan dhammaynta muranka xuduudaha u dhexeeya iyada oo la marayo hab wadahadal ah inuu taageero qaraarka qaramada midoobay ee cunuqabataynta caalamiga ah ee saaran eritereya qaraarkaas oo faraya in eritereya ka baxdo aaga rasdumera in dhulka ka maqan jabuuti lagu taageero cudud af iyo niyad dhis intuba tallaabada uu madaxweynaha soomaaliya qaaday ee ku wajahan dhawaaqa in eritereya laga qaado cunuqabataynta caalamiga ah waxay dabada ku wadataa luminta saaxiibu muhiim u ahaa gobolka waxaana suuragal ah in sababtu tahay in la taliyaasha madaxweynaha soomaaliya ee dhanka qaanuunka xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadaha isdiidan ee ku xeeran jamhuuriyadda soomaaliya ay sabab u tahay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullahi farmaajo uu hadalkaasi ka sheego waddanka eritereya eritereya waxay dagaal la gashay inta badan wadamada deriska la ah sida jabuuti etoobiya yeman iyo suudaan taas oo ka dhigan in ay ku sugan tahay xaalad godoomin ah waxaana ay u baahan tahay saaxiib wanaagsan oo ka soo bixiya mashaakilka haysta xiriirka dibadda haddaba dowladda soomaaliyeed waxay u baahan tahay la taliyaal waaye arag ah iyo aqoonyaano adag oo si degan u wajaha danaha iyo muranada isku dhex milaqsan ee gobolka iyo caalamka si hoggaanka soomaaliyeed oo hufan mawjadda xiriirka caalamka una lumin dan ama maslaxad soomaaliyeed oo ay raadinteedu adkaa doonto sida ay qabaan khubarada arrimaha siyaasadda falaqeeya